bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsanna khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay laba-iyo labaatanka bisha may sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan kula qaatay magaalada riyaad ee waddanka sacuudi carabiya madaxweynaha waddanka maraykanka donald trump oo halkaasi kaga qaybgelayay shir laba maalin socday oo ah islaamka hogaamiyaashooda iyo dalka maraykanka kulanka labada mas-uul ayaa ahaa mid diiradda lagu saaray la dagaalanka kooxda al-shabaab oo soomaaliya iyo qaybo ka mid a waddamada deriska dagaalo ka wada iyo sidoo kale sidii dowladda maraykanka uu kaga gacansii lahaa soomaaliya dhismaha ciidamada maadaama soomaaliya haatan ay ku jirto xaalad dagaal horina ay ugu soo jirtay waxa uu sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ka warbixiyey in dalka uu marxalado kala duwan haatan maraya soo kabsashana uu ku jiro dowladda maraykankana looga baahan yahay in ay saacidaad badani ka geysato iyo sidoo kale qalabaynta ciidamada xoogga dalka iyo kuwa qalabka sida qaybahooda kala duwan kulanka labada madaxweyne markuu soo ilaaday kadib ayaa warbaahin waxaa idaacadda v o eda qeybteeda afka soomaaliga la hadlay agaasimaha dhinaca warbaahinta ee madaxtooyada cabdinuur kaas oo ka warbixiyay kulanka labada madaxweyne iyo wixii sida gaarka ahamiyadda loo saaray ee laga wada hadlay may madaxweynaha waxaa ka mid ahaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo shirka markii uu gabagoobo kadib ay wakti kooban wada hadleen sidaan wada ognahay madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay waddanku dagaal buu ku jiraa horena dagaal waa ugu jiray nimankan argagixisada ee al-shabaab iyo daacish iyo noocay doonaan baha sheegtaan magacay doonaan ha qaataane weerar bahalnimo ah oo maalin walba dadkeena lagu leynaya ku hayaan waxyaabihii ballanqaadyadu sameeyeen waxaa kamid ahayd madaxweynuhu inuu nolosha dadka soomaaliyeedna wax ka bedeli doono nabad la taaban karana waddanku u ka dhalin doono muddo laba sano gudaheed ah dagaalka marka waktigaa qaadanayo soomaaliya keliya kuma filla waxaan u baahan nahay taageero caalami ah waxaan u baahan nahay inaan wadamada saaxiibadeena inaan la kaashano maraykankuna wuxuu kamid yahay dee dalalkaan isleenahay wax weyn buu idinkala qaban karaa la dagaalanka kooxahan argagixisada ah marka waxay u ka wada hadleen un in kaalinta maraykanka uu arrintaa ka geysan karo kulankii yaraa ee madaxweynaha labada madaxweyne ay yeesheenna waxay ku lafaqeen sidii arrintaa loo sii dardargelin lahaa dowladda maraykanka horena waa noo muujisay haddana waxay noo sii adkeeyeen inay waxweyn nagala qayb qaadan doonaan shirkii london hadda aan kasoo laabanayna laftiisa wasiirka difaacan kula kulanay marka dowladda maraykanku waxay gasadaa sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa kulan kooban uu la qaatay boqorka waddanka qatar waxa uu ka helay casuumaad taasoo lagu wada toddobaadyada soo aadan in madaxweynaha soomaaliya uu ambabaxo dalkaasi si halkaasi uu kulan kula soo qaato mas-uuliyiinta ugu sarreysa waddanka qatar soomaaliya ayaa haatan u muuqanaysa mid loo dhaga nugul yahay maadaama ay tahay waddan ka soo kabanaya xaalad dagaal oo muddo dheer soo ragaadiyey war ka soo baxay madaxtooyada soomaaliyana waxaa looga dalbaday maamulka galmudug in dib loo dhigo calimasaarka madaxweynaha maamulkaasi xaaf kaasoo lagu waday afar iyo labaatanka bishan inuu ka qabsoomo magaalada cadaado ee xarunta ku-meel gaarka ah ee maamulka galmudugga maamulka galmudug ayaa dib u dhigay iyaguna ah iyagoo tixgelinaya dalabka ka yimid madaxtooyada waxaana la gaarsiiyey calimasaarka toddoba iyo labaatanka bisha oo ku asaysan sabtiga soo aadan calimasaarka ayaa lagu wadaa inuu ka qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasoo lagu wado in dalka dib ugu soo laabto si uu kaga qayb galo calimasaarka madaxweynaha maamulka galmudugga xaaf ayaa markii la doortay kadib waxaa xilli isaga aan la calimo saarin uu ka qayb galay shirka magaalada london ee looga hadlayay arrimaha soomaaliya kaasoo ay ka qayb galayeen mas-uuliyiin ka socoto maamul goboleedyada dalka iyo sidoo kale madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer dowladda kenya ayaa ciidamo aada u fara badan waxaa la sheegay inay geynayso xadka soomaaliya ay la wadaagto gaar ahaan dhadhaaba waxaana ciidamadan la sheegay ujeedkooda inuu yahay inay ka hortagaan weeraro suurtagal ay tahay in al-shabaab ay kusoo qaadaan qaybo ka mid a deegaanadaasi al-shabaab ayaa hore u sheegay inay kordhi doonaan weerarada ay ka geysanayaan gudaha dalka kenya inta lagu jiro bisha barakeysan ee ramadaan iyadoo sidoo kale horey weeraro dhowr ah ay al-shabaab ugu qaadeen gudaha waddanka kenya weeraradan ayaa waxay yihiin kuwa kenya ay sida ay sheegtay ka hortegi doonto ciidamada ayaa la tilmaamay inay yihiin kuwa aada u fara badan waxaana qaarkood haatan la sheegay in laga qorayo xeryaha waa dhadhaab laga qorayo kuwaasi oo ka qayb qaadan doona sugidda amniga ciidamo kaloo aada u fara badan oo kuwa militariga ayaa la sheegayaa in la geeya xadka soomaaliya iyo kenya ay wadaagaan si ay u yareeyaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka al-shabaab ay ka geysan karaan deegaanadaasi weeraradii hore ee al-shabaab ay ku qaadeen gudaha kenya waxaa ku nafwaayay tiro muwaadiniin kenyaan ah kuwaasi oo u badnaa dad aan waxba galabsan oo la kulmay xilliyada weerarada ay ka dhacayeen waxaana weeraradaasi qaarkood ay ka dhaceen goobo waxbarasho maamulka hirshabeellena waxa uu ka hadlay dagaal beeleedyada kusoo laalaabtay gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya maamulku waxa uu sheegay arrintan ay haatan wax ka qaban doonaan sidoo kalena ay waxay ka dhawaajiyeen in dagaalada soo laalaabtay ay yihiin kuwo intooda badan ka dhasho isfaham waaga soo kala dhexgala dadka reer guuraaga ku wada dhaqan gobolkaasi waxaa sidoo kale xubin sar oo ka tirsan golaha wasiirada ee maamulka hirshabelle oo warbaahinta la hadlay laguna magacaabo cabdiqaadir cismaan ayaa waxa uu sheegay in dagaaladii ka dhacay gobolka hiiraan ay ku nafwaayeen ilaa iyo sideed ruux halka afar kalena dhaawacyo ay kasoo gaareen kuwaasoo xaaladooda haatan lagu dabiibaya qaybo ka mida gobolka waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in dagaaladan haatan lagu howlan yahay sidii xal looga gaari lahaa in aysan mar damba kusoo noqon deegaanadaasina ay ka shaqay doonaan sida hadalka uu dhigay miyiga ah ayaa waxaa ka dhacdo arbushaada oo dadka miyiga ay ugaarsadaan oo ay waxaa jirta dad dhimasho waa jiraan dhaawac waa jiraa laakiin dagaalka foolka fool ahoo meeshaas ka jira malaha probleemkana ma waa kusoo jiri jiriyo horay oo aana qabiil iyo waxyaabahaas ku saabsanaa haddana alxamdulilah dhimasho waa jirtaa oo dad ciddaa ay ku jiraan dumar waa dhinteen laakiin hadda waxaan isku daynay boqolkiiba boqol inaan joojino inaan dhex galno inaan wadahadal iyo u furno afgarad marka meel fiican ay noo maraysaa alxamdulilah waxaan qaboojinaa dhammaan birmada ah ka imaani kara magaalooyinka waxaan waa ka hortagnaa abaabulaan samaynaa waa xakamayna boqolkiiba boqol oo intaan culays waa kasii badnaay jiray halka foolka fool oo magaalada dhac naadiyaha ka ka dhaca ayuu ahaan jiray intaanba waxaa waa rugaaleysi waayo oo dhimashada waxaa laga yaabaa labada dhinacba marka la isku daro ilaa sagaal ama sideed sideed meelaas inay kaa rajaynaa marka dhaawacana waa dhaawac iska fudud waa adiga afar ama saddex meelahaas oo kale ah waayo dagaalkana waxaa waa waa un qabaa'il laisoo duduulayo oo dhalinyarada warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer ha khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanayo waa naga intaa warka anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin akrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu